wafdiga madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo oo uu horkacayay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mid mid u gacan qaaday inta badan bulshadii kusoo dhoweysay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo iyagoona si weyn usoo dhoweeya wafdiga madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa loo gelbiyey xarunta madaxtooyada ee magaalada kismaayo gaar ahaana guriga martida iyadoona halkaasi ay wadahadallo uu kula leeyahay madaxweynaha jubbaland inkastoo safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud aan la shaacin waxa uu yahay islamar ahaantaana ujeedka socdaalkiisa aanu jirin ilaa hadda cid ka hadashay ayaa qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo waxay sheegeen in ay si weyn usoo dhoweynayaan uguna faraxsan yihiin in magaalada kismaayo uu yimaado wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaanahay guddoomiyaha haweenka degmada kismaayo maanta waxaan halkan u taaganahay inaan soo dhoweyno madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud halkaas oo ay ka socoto soo dhoweynta madaxweynaha oo aanu ilaag shalay u taagnayn airboodka waxaanu ku faraxsanahay in madaxweynihii qaranka mudane maxamed mudane xasan sheekh maxamuud uu yimaado magaalada kismaayo dibu doorashadiisii waa markii ugu horreysay ee uu yimaado kismaayo waa markii labaad uu yimaado waxaan leenahay madaxweyne soo booqashadaada waan kugu soo dhoweynaynaa waanu ku faraxsannahay waxaana jecelahay inaad marar badan ku soo noqnoqoto kismaayo
mudan madaxweyne ku soo dhowow magaalada kismaayo guud ahaan shacabkii jubbaland iyo mas-uuliyiintii dowladda oo ugu horreeyey madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam dhammaantood maanta waxay diyaar u yihiin soo dhoweynta munaasabadan qiimaha badan ee loogu talagalay soo dhoweyntaada waxaan si gaar ah aan u bogaadinaynaa oo aan maaragtay ugu hambalyaynaynaa guulaha waaweyn ee dowladda federaalka soomaaliya ee aada hormuudka ka tahay ay gaartay sanadkan gudihiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wadahadallo galabta kula leh xarunta madaxtooyada ee magaalada kismaayo mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka jubbaland gaar ahaana madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyadoona ilaa iyo hadda ayaanay faahfaahin ka bixin ujeedka socdaalkiisa magaalada kismaayo uu ku yimid mas-uuliyiinta maamulka ayaana intooda badan ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan ujeedka socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee uu ku yimid maantay magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo